Tababarkan haya kulanka Talgal intii bulshada la sii wacyigelin ka saabsan daryeelka xoolo gaar ahaan xilliyada carafada oo xoolo badan si munaasab ahaan longooriyow walina ku qeyb galaya wabaro shalgadisan danayaalka arrimaha xoolo iyo bulshada magaalada Baydhabo si dadka xoolo dhaqatada iyo helana iska filnaansho buuta furitaanka tababarkii waliba ku qeyb galaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed madaxda ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka xoolaha iyo beeraha inta tababarka soo dareeray waliba ku qeybgalayaalka la sii doonay wacyigelinka eedan in la ruujiya gooryoobka xoolaha dhediga eh iyo nadaafadda deegaanka maalmo carafada inta lagu guda jiro sidii lan ilaali lahaayeen gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka eedada maxamed abuukar cali ayaa ku hadalay ahamiyadda iyo lata in lagu shaqeeyo horumarinta xoolo dhaqatada iyo xoolo si korlan qaada walhasaarowka dalaga marka kulankan wala usa daarinya maya maadaama xilliyadii odaxyadii fowdahani ata bulshada oo walgorodka ah oo hooyooyinkaanan ka horayaan oo odayaashaanan ka jaran dhallinyarada oo oo ku socdaan civil societyda deegaan inayo aragti suuban ku dhiibaan xilliyada odaxyada deero dhacdada dhihi jirta xilliyada odaxyada la deero dhacdooyinkuna goobjoogkan hayne ina aragti suubano oo waltar leh kambaniga ka raji weynay ini hoolaga isu hagada oo mashaaric ahaan la qeybay hilibkii barkumaalan gaamate halan dhiibayo leer oo jidata lagaga gemi doon dhacdadaasi ini hoolage kaanlan karid deegaankii hoolaylan ku baabicin yani hoolagaas la gadahay mado hilib la ilaamahay muhiim yani intaas kana moodo laakiin dhedig la gooriyay geerimo la gooriyay raman bersho raman deer bersho raman dhibka ka jar oo deegaanka an ka jar iyo kuweyn waxaana ku mid ahay dadkii ku faa'iidaysaday tababarkan yaa ku hadaleen walyaabogi la bari iyo inuu deer sii doonaan xoolo dhaqatada si xoolo iyo an ka badbaadan dhibaatooyinka ka dhiyo koraa tan koowaad may u ahaa neefateedunla gooryaabo ini si umutalinku wacyigeliyo fadi cudurunku dhalada fadna dhibaatunku kooyo fadna ini laku taxadira neefataa yaryarka la gooryaabo oo hadda oo iyoon habahi ini lan goorine neefkii madaas dhalma gooyi mise oo dagow ini la goori yahayte taase may u ahaa iyadan kamahatinin may kale war nis sheegane laan horta wadan shay rooga badi hanuun walma fahma may wele an dadkaba hanuun dareeray ahay may seeday wadanku ilaa kenya dhulku mozambique dhulkuna zambia dhanga mari ilaa south africa seeda may waha wadanka daday madi ada seed horta sharuucdiisa adama gorata dhibaata niingata dhadiga ini oo wadanka niinsii rogan walfaylo ee labka iyo da-da weyn in laka bedela taasa jeedii lahaaye qodobka labaadnana caafimaadka iyo bulshadana taasnana eeda muhiimninkeeta ini walba oo xayawaankaas laha ku dhex saaray wadooyinkun laha ka deediyayo maskala jeero kasta laga deediyan ini arrintaasayna topic lakuweel dhado maskala sharci laha ku saaro qaybtan wasaaradda oo xanaanada hoola iyo degmadaba fayadhoorya xoogeed an saaraan taas eeda baycadda dhibaatankeeta qodobkaasayna may lehraaye ka darada lahaaye wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya sandheere madax iftiin yaa sheegay inti muhiimata in lagu shaqeeyo horumarinta xoolaha islamarkaana isu tababarkan ka talgaleen xoojinta iyo wacyigelinta bulshada lasii okeeden maalmo carafada intii markaasi in lanku taxdara islamarkaana laka fogaada walkastoo dhibaato ka eh xoolo deegaanadan koonfur galbeeda
caanrafadiiyo walaalaka guda jaro sidiisan aragaaseen siniyaalkii hadduu nahaa dhaafne dabar go-aa ka dareeri dalka keedan oo xoolaa ka saabsan way aragaasan sardhawaad ee la gooriyaa haro mooradii laka goorri dhayaalo walmecna in lahayna laylaku goorri unoga garab yaalo wantiyana gulgulaaso aragaasan way aragaasana geermagiishaab ka hay oo urdun ka hay oo taramaay oo qaab meel intii la wada goorri laku wada tabi marka inay kaalan ku qaadataan hooyooyinkii odayaashii dhallinyaradii dadkii mustaqbalka toos intaa badaaya itiin xoolaan wala noolado koronam ah turkida xoolaha inta ka gooriyaasu wadan sheemalku weelaw lanku ogolaadawnama leh yowa afjooni ir markii aan an weerni wala sinsiin qusaytan ir ganacsatada ana iska weerni warqadiha ku saarni nooc welbih in la hadalni markuun way marahay tahe inay guriguri dabakaayo dabakaayan uu khudbeeya rimahad cabdiraxmaan inta ku hor inay guriguri una insaan una ernu war hebelow guriga hanga ku jare manka hortiislay haagoy inay una er walaan caafimaadkaya kumid dhayin nololay dhabtahaytiyo marka aan qaadaneen sir dhabbe aan qaadaneen casharada la siinsiyaawna haddii ilaahay raalle ka nagad insha allahu tacaala neenfurunye barnaamijkii tababarka inta lanayska kooyo neenfurunye kulankan wacyigelinta iyo waliba usaakiiday ilaa fowdani hayta bila carafo oo kumanaan xoolo labidhedigan iska jiraan oo an badanna loo laku gooryo deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya taasoo qubarad iyo ku diiriyeen ina deegaankani dhibaatan sheene kor islamarkaana xoolo si dhaqsi layaho dabargaho koranga